waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal haddii inta maansada soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo tabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee maansayahanadu ay doodahooda ku cusleeyaan waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u milicsanno qaar ka mida gabayadii uu inooga tegay allaha u naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee samatar baxnaan la odhan jiray aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid ah mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay aanna idinku jarbeebiyo sida quruxda badan ee tixdihiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan midda koowaadi waa tii ahayd bowdyo rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahayna baraysa inay dunidu meerta tahay oo jabka iyo guuldarradu aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahayna aanay mid kale ugu qorayn maanta qofka ladani berri iskuma hubi karo haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraaro joogaa uu kan tabaaraysan u gurmado dhulkana uu ka qaado hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aadna moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaanno hore ka faraxshay haddana lama waayo dadka qaar iska dhaga tira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen iyagoo ugu dardaar warinaya calooshila cayaarka sareerada uu maalintaa haysto go'aamadiisa oo idinku sareeya dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aanu gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-ilowsiiya amaba goomooni ku garab mara allaha u naxariistee duqii maansayahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan ayaa ka mid ahaa raggii gebyi ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqonnimo un tahay tuducyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaan di'in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daariga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusay soo dibiriyaaye dayraanka curashaa ku xigi daacigiisabane marunbuu darooraa intuu daadka soo rogo e baldayaay duraabtaa horuu daabta mariyaay nin dalleensan inuu duuqayo yay doqontu moodaaye inkastuu dunqaarahan ka dhacay dulugla cayroobo haw dayrin deeqii alluu dooc ka sugayaay buuri gabyaagii isaguna murtidhaariga ahaa ee sayidka ay isku xilliga noolaayeen iskugadahana ahaayeen lana odhan jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaa ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye halgalgalatay waxa looga dhigay yaa ninuu harine marunbaa saboo la harqiyaa hodanna deegaye haddaba murtida ay xambaarsan tahay maahmaahdii ahayd bowdyo rageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaana jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeenoo koluu isaguu tabaaraysnaa iyaguu barwaaqaysnaa maantaa oo kale dhaqan ahaan niman ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midna ula soo degdegin dabadeedna intuu nafsiga fadhiga ka kiciyo ayuu ugu dardaar warinayaa halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mid ah ay iyaguna ku dambayn doonaan sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysan in dayrta dhow ay u soo baahdaan iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsadeen maalmahaas gabay uu arrintaa ka teliyay tuduc ka mid a oo maahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa bowdada raggaba maalin bay dani bannaysaayeen nin barwaaqa seexdaba wad baan laga baniinayna idinkoo bukooda iyo anoo baalax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreeday mahmaahda labaad ee sabatar adeegsaday waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofkii u dhigmi kara ayaa lagu beegaa waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado gabayadiisa midkood xilligii uu samatar mahmaahdaa u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aroosnayd colaad maanso oo la isku ilkabeelay hal abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen waxay ahayd horaantii sanadihii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eeddu dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay samatar oo intii muddo ah aan silsiladaa wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tixuu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu hiilinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen marka horeba intuu aadan si xad dhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaax ba-an oo wixii ka hor yimaadaba qowlallada ku hubsada aar baa bushiisa laga argagaxo oo miciyaha isku lisaaya libaax laga wada giigay oo buuhooda oo idin looga cararay aar isaga samatara mooye cid kale oo u babac dhigi kartaa aanay jirin maanseyahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaas hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u baleeri kale ay labadooda isu daayaan arrintaas gabaygii uu ka teliyey qayb ka mid ahayd oo mahmaahdii lafa marowdi iyagaa la isku jabiyaa uu ku mariimay ayuu ku yidhi bowdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabarkii kale ay bidixdu qaadaayo biixida tagoogada hore ya lagu budeeyaaye ogow beraba beradii xigta yaa la isku beegaayay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo